dadka qurbaha jooga oo degan north america ilaa yurub waxay u damqadeen dhibaatada ka dhacday fatahaada baardheere iyo buurdhuuba iyo laaluug ka dhacday iyo goorigad oo dhan oo buundooyinkii labadaas degmo oo baardheere iyo buurdhuuba ay go-een webigu la tegey dadkii deganaa deegaankaasna ay meelaha taaga u yaaceen waxay gadeen doomo sagaal ah ayagoo ka shidaal qaadanaya laba doomood oo la geeyey baardheere iyo mid buurdhuuba la geeyey oo le bal dadkii ka dabageeya waxaan ognahay ilaa iyo hadda toban casho in ka badan inay doomahaas xamar yaalaan diyaaradii qaadi lahaydna ay xamar dhex taalo iyadana elaboorka cadda ay taalo dadkiina ay ku dhiban yihiin deegaankaas ay ay doomuhu ay buundooyinku la tageen webiga oo dadku ku dhiban yihiin maxaa loo qaadi waayey waxaan filayaa dowladda soomaaliya waxay ugu tala gashay dadkaasu inay markay cudur iyo u dhammaadaan iyo gaajo inay u tacsiyeeyaan miyay dowladda ugu tala gashay waxaan maqlaynaa aadan aan ku weydiiyo doomanka maadaama adinka qurba joogta aad gaddeen maxaa looga doonayaa oo doorka ay ku leedahay ee tahay dowladda inay qaado oo ay geda geyso ama baardheere doomanku baabuur lagu qaada ma jirto oo jidkii waana kala go-an yahay xamar ilaa iyo baardheere aadi jiray nimankii khawaarijtana waagu hore u goosteenoo doomahaasoo kale ma arki karaan rawaabkana waaba sii gooyeen doomaha waa in diyaarad keliya la saaro diyaaradii la saari lahaana dadka shacabku dee diyaarada ma leh diyaaradaha u n ta iyo ay isticmaalaan oo kuwii horena lagu qaaday bay ahayd in lagu qaado kuwan kadib dowladda iskale inay fududeeyaan facilitationka noocaas oo kale ah dowladdiina waa la gaarsiiyey hay-adda raxma oon u gudbinay way gaarsiisay guddiyo la dhisay baa yaa gaarsiiyey madaxweynaha loo sheegay prime ministerka loo sheegay sodma hay-addaha loo sheegay kulli waa la gawardoomankan meesha ku xayanayeyna qaadaa layi waxay u qaadi laayihin ilaa hadda anugu waaba yaabanahayba maxay tahay sababta loo qaadi laayahay xiriir ma la samaysaan adinka qurba joogta ah dowladda oo ma kala hadashan in la gudbiyo doomankaas waan la samaynay wasiiradaan la hadalnay xildhibaanadii baan la hadalnay idaacadahaan kala hadalnay qoraallaan u qornay dowladda soomaaliya waa ka codsannay inay arrintaasu dedejiyaan oo dadka dhiban iyo doomaha ay u baahan yihiin la isu geeyo sababta ay oga jawaabi laayihiin ilaa hadeertaan ma aanan fahmin annagu dowladda dadkan ayadaa ka mas-uul ah ilaahay ka sokow ayadaa u dhaaratay inay shaqo u qabatana waa waxa ay dowladda ugu yihiin laakiin toban casho ama shan iyo toban casho kadib dadku markay dhammaadaan oo biyaha ay ku sumoobaan oo dadku ay gaajo u dhammaadaan hadda waxay ahayd in xataa riboodkii lasoo saaro soo ma ogid inayd in xataa riboodka oja uuna soo bixin oo ayna ka hadlin dhibaatada geda ka taagan aysan ilaa hadda aysan ka hadlin aadan waa gartay bal waxaad iga warantaa sawir yaroo guud haddaad naga siin karto xaaladda dadka fatahaadahaasi ay saameeyeen gaar ahaan kuwa aad ii sheegtay inay ku go-doonsan yihiin labada gedi ee baardheer haddaad soo qaadato ama buurdhubo dadkaasu labada magaalo dadku barakacay shan boqol oo qum ay kor u dhaafayaan labada webiga markii buundadii la tagtayna labada magaalo kasta labada dhinac bay kala deganayd oo webiga kala deganaayeen dadku waa u qaybsanaayeen ganacsigu waa isu socday safarada isu socday dadka isu marayey kadibna markii ay webigu labada geesba u jabiyey dadku waxay qof walba wuxuu ka cararay gurigiisii meelaha taagahay u baxeen dadka la sheegaya hadda inay guryahooda u badbaadeen boqolkiiba toban waa ka yar yihiin ayaas marka qof gurigiisa ka baxo ilmihii gacanta qabsaday oo wuxuu baad haystayna biyihii la tageen waxaa meelaha qaar la sheegayaa inay muddo toban casho ku dhow dadku ay hilib bes hadda qashaan ay cunayaan haddayba helaanba inta kalena aysan haysan waxay cunaan marka dhibaatadu runtii wax la soo koodi kara ma aha waa dhibaato xadka bax ah cuduradii baa hadda dilaacayo shurumbiyoodkii baa bilowday maciishad maba jirine inta yareeda ee ka badbaadiyay biyaha ganacsadu ay haysteen oo qaali ah ayaanan la helaynin xataa iyadii waxay ku gataan dadkii qofkii raba inuu doon raaco oo midda hadda meesha la geeyey ina raaca inuu raaco rabo afartan iyo geed sac ka badan buu weytin isku jiraa oo weliba laga qaadaya lacag haddana inuu inuu ku raaco meesha disaster baa ka jiro xanuun baa ka jiro wax dad lagu fiirsan karo na ma aha dowladda soomaaliya ma garanayna waxa ay ay intaa ka dambaysa ay sugaysa ma garan karno axmed madoobe iyo ahaa waxaan ka mas-uulnaha gadahan lagu wareejiyo way jireen wax ay ka jawaabeen laha deertan ayagiina lama hayo marka waxaan isleeyahay madaxweynaha iyo prime ministerku inay isla hadlaan oo tashadaan oo yidhaahdaan dadkan maxaan ka damacnay waa lagama maarmaan waxaana soo gaarayso in prime ministerka laleeyahay geduu tegaya baa qaandarayna waxa weeye haddaan nahay qurba joogta ra-iisul wasaare ama qof kasta oo official oo gada tegayo haddaad gada tegayso baardheera ka bilow tag meesha dhibka dhacay waa halkaas inta kalena mar adoonan doomaha wadinna gado tegitaankeedu macno ma samaynayso